bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanteen barnaamijkani waa barnaamij kaloo ka tirsan taxanii shaah iyo shaxan oo ah barnaamijyaday qabato fankeena oo lagu talagalay in lagu wadaago experience sharing dadku ku wadaagaan khibrad ay leeyihiin islamarkaana lagu wareysto qof aan isleenahay uu kusoo kordhin karaa bulshada waayo aragnimo ama qoraal amba fan amba waxyaabaa kala duwan waa barnaamijkii tobnaad shahya shaxan ee fankeenna ay halkan dadweynaha kula wadaagto waana podcast available ku ah dhammaan platformska laga helo podcastida runtii caawa aad baan u faraxsanahay inay nala joogto muune axmed cumar oo dhammaantiin wada garanaysaan oo bulshada door muhiima kaga jirta marka noqoto qoraalka iyo arrimaha bulshada arrimaha dhaqanka muuna kusoo dhawow barnaamijka caawa aad baan u dhowaan mahadsaned mustafa inteynaan barnaamijka usii gudagelin bilaaben waxaan doonaynaan si guud aan ku weydiye su-aal ah waayo muna skyber mad bilowda bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan jecla inaan idinka mahadnaqo sida qiimaha leed waa jiibteen eed noogala soo qayb gasheen runtii kulankan waa markii koowaade anu aan marti ahay hore waxaan u ahaa kasoo qaybgalaan u ahaa bahda shaaxiyo shaxan bahda fankeenana waan u mahadnaqayaa runtii mustafa inkastoon ka heshiinin su-aalaha qaar isku soo boodada uu inaga ilaaliyo oo ay ka mid tahay maxaa kugu kalifay qofaa laga odhanaya maxaa kugu kalifay isagoo yani wixii uu qabanay waxay noqonaysaa kalifaad marka bal horta su-aalahaas kuwa dambe un bal inaga habe runtii waa kuma ama waa tuma muno marka la idhaahdo ama qof marka la weydiiyo dadka way u kala fududahay dadka qaarna dee waabay kusii adagtay aniga runtii aad bay igu adagtay weliba marka shaqooyinka la xaraysanaya ma adaragtay idinka arkay su-aasha koowaad waxa weeyaan bal tumaata iska kaya sheekay runtii way igu adkaataa laakiin haddaan si yaroo kooban aan u sheego muna kolley waan is wada garana badankeenna iyo inta ina dhegaysanaysa un baynu u sharaxaynaa bay la tahay aniga magacayga waa mune axmed cumar kolley hargeysaan ku barbaaray halkii aan ku dhashay haddaan sheego imkaa xisaab la qaadanaya ha xisaab la qaadanaya inkastoo aanu daada mar walba aan obin ka ahay oo aan aad u sheegaba runtii hargeysaan ku barbaaray wax ku bartay waxaan ahay qoraa iyo qof arrimaha bulshada ka shaqaysa iminkana qoraalkaygu wuxuu u badan yahay ka qorista arrimaha dhaqanka iyo afka iyo suugaanta de qofkaas baan intaas baan kusoo koobaya waayo haddaan isdhaahdo intaa inka badan sharax
aad iyo aad su-aashaad lahayd maxaa igu kalifay iyo maxaa maaragtay kugu dheliya inaad samaysid si ka duwan baan rabaa inaan u dhigo oo runtii qoraalku waa wax bulshada soomaalida runtii hadda kusoo kordhaya oo aad loo xiiseeyo waa maxay wixii koobaad adiga kugu dhiirigeliya arkaad ka heshay inspirationka inaad qoraalka samaysid markaa su-aashu way kuu qornayd saasaan u fahanay runtii sidaan ku bilaabay un bay noqonaysa ama maxaa kugu dhiirigeliye anu waxaan odhan karaa kulley madalo badanna waan ka sheegay waxaan ahaa qof aad wax u akhriya weliba ilaa yaraantaydii kulley qoraalan qoro madi laydhaa waxaan u malaynaya badankiina waad akhriseen waxaan ahaa qof guriga keligeed ku kortay oo aan caruur la walaalahayn marka taas baa igu sababtay inaan saaxiib ka dhigto buugaagta marka buugaagtii aan akhriyi jiray yaraantaydii ilaa dhallinyarnimadeydii ilaa markii highschoolka lagu jiray unbaa runtii igu dhalisay qoraalka taas unbaana igu dhiirigelisay oo aan ka dhex arkay inuu yahay wax aan ku fiicanhay samayn karana marka waxa igu dhiirigeliya ama waxa igu dhaliy ama waxa igu kalifay haddaan idhaahdo akhriskuu noqonaya
waxaa jira marxaladda marka lagu jiro qofku wuxuu leeyahay role model amba waxaa jira wax maarata qofku qofku hiigsirus idhaahdo qofkaa ku dayo yahayn role modelskaaga markaad qoraalka waday ama baranaysa inaad bilowda wax qortid wallaahi muu jirin bilowgii cidaan odhan karo waa role model yacni markaan weliba aan akhrinayay laakiin markaan ogaaday in qoraalku yahay wax aan jecelahay ama ay tahay inaan samayn karo runtii waxay ahayd mar aan bugaag sheeko faneeda aan akhrin jiray bugaagtaas waa bugaag lo odhan jiray taxanii cirsankayeedh wax laga yaaba in badankiinu aad aragteen waa bugaagta roge iyo iyo aanadii nageeyey iyo bugaagta markaan akhrinayay runtii waxaan arkay anigoo bugaagta ku dhex lumay akhriskooga oo aad u xiiseynaya xataa waxaan xasuustaa habeen uu leyrhku naga baktiyey oo aan aan aan waxa weeyaan telefoonkayga intaa soo qaaday aan ku aan ku akhrinayay marka bugaagtaas aad baan runtii u dhex muquurtay markaan dhex muquurtay waxaan arkay oo aad ii cajabgeliyey dunida sheeko faneeda iyo dunida maaragtay ee, qoraalka markay noqoto sheeko tebinta marka halkaas baan runtii aan odhan karaa waan ka dhex arkay waxay ahayd eh, yacni dariiqii halkii switch yacni halkaan ka arkay inaan aniguna ay tahay halkaasi meel anaan wax ka qaban karo runtii aadaan u jeclaaday marka buugtaas baa runtii ahayd halkii bilowgii marka kulli buugtaad qorayaashii qore un bay noqonayaan role modelku haddaan idhahdana Mhm, aad u mahadsan tahay Een, qoraalkii kugu horeeyay samayseed qof la wadaagtid muxuu ahaa bal nooga sheekee maxaad dareentay markaad qoraalka cid la wadaagtay Een, sheekadii ugu horreyseen qoray waxay ahayd sheeko waxaan malnay lama filaan ayaa la odhan jiray sheekada waxaan qoray mar hore labadii kun iyo tobankii meelahaasaan qoray qof baan la wadaagay inaan almaabtanahay baan la wadaagay dabeete wuxuu igu yidhi "Idil, sheekadan aad bay u fiican tahay waa in aad daabacdo isagaana runtii iga caawiyey in warbaahino berigaa jiray oo eh, website iyo aan loo diro marka sheekadaas bay ahayd runtii sheekadii koowaadaan qoray sheekadaas waxay ku saabsanayd iminka markaan dib u xasuusto waan isla yarayaaba waxaan saraa talo maxaa inanta ataa ugu gashay inan waxay ahayd eh, wax baratay eh, secondary soo gaadhay form fourkii itixaanka dhacaysa kadib isgubaysa oo oo nolosha marka runtii eh, markaan dib u eego ujeedada waxay ahayd oon doonaya inay dadku wacyigelin oo kale ay u noqoto oo yacni inaanay guuldaradaasi aanay ahayn dhammaadka nolosha laakiin sheekadaas sidaad ka garan kartaan qof kastaba horta mar- marba xaaladuu joogo unbuu wax ku qoraa Eh, waxa weeyaan de markaa markaasuma dhameeyey dugsi sare markaa sheekooyin de inan dugsi sare dhammaysay yacni sheekadayda marba heer kasta waxaa laga garan karaa yacni marxaladaad marayo waxa weeyaan qofku marxaladu ku jiro marxalad kala duwan baa lasoo maraa marka sheekadaas ayaad runtii sheekadii ugu horreysay Eh, waxayna ku jirtaa buuggii ugu horreeyan daabacayn way ku jirtaa runtii sheekadaas Mhm. Een, marxaladda markaad sheekadii koowaad daabacday maxaa ku xigay ma tababarbaad sam- gashay ma qoraalka mad sii horumarisay maxaa tusaale ahaan dadka raba inay bartaan qaabka wax loo qoro hadda maxaad si u sheegi lahayd talaabooyin kaad qaaday wallaahi mustafow eh, runtii horta waagaa qolooyin badan oo oo dee magaalada joogayna way ka markhaati kici karaan aad isbedel weyn baa jiray oo iminka maanta xataa barnaamijka aynu qabanayno intaasoo dhalinyari kasoo qayb galayso oo dhalinyartu mawaadiic kala duwan oo farshaxana ama ama hal abuura xiisaynayaan runtii may jirin marka beriga aan bilaabay wixii koobaadee horta aan arkay waxa weeyaan in ay yar tahay bulsho isku xidhan oo ama qoraalka eh, xiisaynaysa oo meel joogta ama meel aad u doonan kartaba cilmi iyo aqoon ku saabsan qoraalka runtii taas baa wuxuu noqday markiiba markaan bilaabay dariiq yar keli ah oo kelinimo oo kale ayuu noqday dadkaad isku xidhmaysaan dad social mediaad kaga xidhmataan oo meelo kala duwan joogay markii dambe aduu ururka qoraagaa jiray waxaa jiray een, tababaro ay bilowday ee, hargeysa cultural center baa jiray marka tababarkaasaan markii dambe kasoo qayb galay labadii kun iyo saddex iyo tobankii laakiin intii ka horreysay may jirin dad isku xidhan bulsho isku xidhan laakiin maanta dee waxaynu dhalinyarada jecel eh, qoraalku runtii fursad badan bay haystaan oo waxay haystaan de qorayaal maanta badan oo waaweyn baa jooga magaaladii madbacadaa jira wax daabacaya meelo la iskugu yimaadaa jira Eh, dad buu la kulmayaa wuxuu la kulmayaa meelo eh, wuxuu la kulmayaa tababaro wuxuu la kulmayaa xataa eh, dad meelo kale ka yimid oo tababaro bixinaya eh, qoraalka marka fursaddu maanta runtii way ka badan tahay dhalinyarada maantuna dee runtii way way ka nasiib badan tahay baan odhan karaa xilligii markaan bilaabayay waayo waxaasoo dhan may jirin waxaan xasuustaa anigaa raadin jiray eh, dadka qorayaasha weliba qorayaasha badanka beriga qurbahay joogi jireen oo qorayaasha waaweyn oo dhan waxay ahayn qurba joog dabeete waxaan samayn jiray iimeyladooda ayaan raadin jiray oo had iyo jeer berigi hore maqaalada xagga hoose iimailka lagaga soo qori jiray iimail baan u diri jiray oon la xidhiiri jiray oon odhan jiray bal sheekadan ila eega qoraalkan sideed u aragta marka waxay ahayd wax aan aanan heli karin oo laakiin aad raadsanayso ay noqonayso inaad raadsato oo maxay tahay dadkii dee kaa waaweynaa sidaasaan markaa macalimiin badan kula kulmay een, qoraalka markii dambe u bartay oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii baan tababarka ka qayb qaatay intaa wixii ka dambeeyay haddana tababar kale waxaan qaatay jaamacadda hargeysa ee, lagu bixinayay oo waxa weeyaan iskuulkii gaaray institute ee berigi la sameeyey uu bixinayay halkii unbay kasii socdo iminka intaa dee tababaro kala duwan waan qaatay laakiin may jirin waaga runtii taas baan ahayd caqabadii ugu horreyn la kulmay waxaa jira een, maw- mawduucyo kala duwan madax ka qortaa bal wax nooga sheeg qoraalada samaysan nooca yihiin Een, runtii bilowgii qoraalkayga een, siday dad badan oo igu xidhan ay arkay karaan wuxuu u badnaa sheekafaneed buu u badnaa sheekafaneed markaynu idhaahno ama sheeka hal abuura dad baa u haysta sheeko khiyaaloo la iska sameeyo oo qofku intuu soo fadhiisto inuu idhaahdo maxay tahay hebel iyo hebel laakiin waxa weeyaan sheekooyinka faneedka ama sheekafaneed ama sheekooyinka hal abuurka waxaa laga sameeyaa wax jira waxaa laga sameeyaa dhacdooyin dee b- dhacaya ee, wacyigelin baa lagu dhex sameeya marka runtii halkaasuu u badnaa iminka intan dambe runtii waxaan u badanaya inaan laba afba wax ku qoro soomaaliya iyo english eh, inkastoon bilow ahay Eh, waxyaabaha aan imika aad wax ugu qorana waxaa ka mid a dhaqanka afka iyo suugaanta saddexdaasba xoog baan wax uga qoraa waxa igu kalifayna kolley waad wadi weydiin doontaa intaanad weydiin maxaa kugu kalifay maxaad yacni waxyaabaha wax uga qoraysaa dhowr wax baa igu kalifay ta koobaad waxaan waa horta waan jecelahay oo waxa weeyaan de qofba waxbuu xiiseeyaa qofba dee qofba waxbaa aad uu runtii u xiise geliya anigu inaan suugaanta akhriyo weliba gabayadii hore waxa weeyaan aan suugaanta dhex galo aad baan u jecel waa wax aan eh, mun ahaan jecelay taas waa kow ta labaad mar kasta oo aan suugaanta hore iyo taariikhdeena hore iyo sooyaalkeenni iyo dhaqankeennii aan wax ka akhrinayo ama aan wax ka daraasadaynayana waxbaa ii soo baxa mar kasta waxa waxa weeyaan waxaan is ogaadaa qofka aan ahay baan is ogaadaa dadkaynu nahay baan ogaadaa halkaynu ka nimid baan ogaanaa dabeeto marka waxaad isbarbar dhigaysaa sidaa la ahaan jiray iyo iyo sida iminka leeyahay dabeeto ma waxaan arkaa anoo taa ku baraarugsan haddana waxaan eegaa dhalinyarada iyo jiilka maanta iyo iyo sida ay uga sii fogaanayaan dhaqankii sida looga sii fogaanayo runtii dhaqankaa dhow baan aad u sharaxi doonaa wuxuu yahay oo maxaa dhaqankan laga sheekeynaya muxuu yahay Een, sida looga sii fogaanayo iyo sababta ay muhiim u tahay dadku inaanay iloobin halkay ka yimaadeen iyo waxay eh, hiddiyo dhaqan u leeyihiin sababtay muhiim ugu tahay qof kasta oo soomaaliya oo halkan fadhiya iyo qof kastaba sababtay muhiim ugu tahay inuu waxyaabaha uu ogaado runtii adhow gadaal baan sharaxi doonaa dabeete marka markaan arkay inay dhallinyaraduna dhinac kale ujeedo laga sii fogaanayo bal waxaan isku dayaa un in qoraaladayda aan ugu iftiimiyo eh, aan ugu iftiimiyo mawaadiic kala duwan haddaan ka sheekeynayo eh, ama suga ama sugaan hore aan ka sheekeeyo ama aan ka sheekeeyo maxay taheen eh, ciyaaro hore ciyaarihii diyo dhaqan hore ama ciyaaro la ciyaari jiro inuu dhaqan u lahayn amaba wax kale aan ka warramay inaan bal qoraaladeeda dadku ay ka dhex helaan macluumaad ayna hayn amaba ayna meel kale ku arag si ay bal u xasuustaan bal cidday ahaan jireen marka runtii waxyaaba igu kalifid taasaa ka mid a Een, su-aal kale aad jirto oo ah een, badanka marka laga hadlayo hagga qoraalka waxaa u badan rag baa u badan Een, saameyn intee leg bay taasi kuu keentay sideed uga hadashaa mawaadiicda la xidhiidha dumarnimada amba maaragtay sidee qoraalka ugu jirtaa waa run meel walba rag baa u badan soo maha weliba markaynu eh, bulshadeenna yacni meelo badan marka la leeyahy male dominated society baynu nahay runtii waxbaa ka jira waayo eh, dee tusaalaha ugu dhoweyn soo qaadan karna waa siyaasadoo siyaasadoo kaleda waa inaga aragnay sida ay ugu badayin marka runtii qoraalka iyo hal abuurkuna waaba meelaha ay dumarku xoogga ugu yaryihiin xataa markaynu ka hadlayno maanta abwaanadeenna hore marka laga sheekeynayo dee in badan baynu maqalnaa abwaano badan laakiin haddana ma inteebay aad maqashaan gabadh hal abuurada ama abwaanado oo la barbar dhigayo eh, suugaanteennii hore yacni waxaa laga yaabaa marmarka qaar marka anugu waxyaabahaasoo kale waa waa waxyaabaan isweydiiyey markiiba suugaantaasoo kale waa meelaha aadka looga godob galay dumarka looga godob galay waayo dumarku inta ay ragabeeyeen dee dumarna suugaan bay tirinayeen ha ka duwanaato oo suugaanta dumarku runtii dhinacyo kale u badan tahay oo ama buraanbur ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto laakiin haddana waxaa jiray intaa aynu suugaanyahankeenaasi ay jireene gebyayeene bulsho la hadlayeen dumarkuna way jireen marka dumarkii sababta loo maqli waayey sababta aynu iskuuladeeni ugu soo dhigan weynay sababtaynu u maqli weynay waxa weeyaan waa waayo bulshadeennibaa waxay tahay inta ugu badan rag baa laga hadlaya marka waa mid ka midaba waxyaabaha aan aan aniga laftirkayga igu dhiirigeliyey inaan wax ka idhaahdo wax ka qoro dumarka qoraaladeedana qoraalo badan baa jira oo aan dumarka wax kaga- kaga hadlayo tusaalahaan oo kale qoraal waxaa jira sitaadka aan kaga warramayo sitaadka anoo si guud uga warramaya inuu yahay dhaqan soo jireen inu leenahay waxyaabaha kale igu dhiirigeliya waxaa ka mid ah in sitaadku guud ahaan ay tahay waxay dumarku leeyihin oo iyaga u gaara suugaan iyagu leeyihiin isku madadaaliyaan wax iskugu sheegaan eh, waxa weeyaan diin la isku weydaarsado wacyigelin la isku weydaarsado marka fariinta halka ugu weynaan ka duulaya waxa weeyaan in ay tahay dhaxal dumarku leeyihiin oo eh, sii baaba'aya oo runtii ay tahay in la sheego la weeleeyo eh, wax laga ogaado dee dad badan baa runtii maqaalkaa markaan qoray anigu sitaadkaas muxuu sitaadku wixii dumarku tuman jireen maanu hayn oo de waxaad ka dareemaysaa markaaba oo in xataa even hablaha laftirkooga anuta aadka aan ula yaabay wuxuu yahan hablahiiba xataa aan aan aqoon u lahayn hablo badan baa nin sitaadku islaamuhu maani tuman nin sut la yidhahdo sitaadku waa en waa dembi baa la yidhi waxa ku jiraan waxyaaba badan oo bidcaa baa ku jira oo nin waxaas wax khuraafaada weeyaane wax jaa yacni bal raggiiba lama yaabin waxyaabana aadka ula yaabay waxaa ka mid a caawa iska dulqaataan abluyi in hablaha laftirkoogu aqoontay u leeyihiin iyo iyo is- iyo sitaadka inaan inay aada u yarayd oo ay marka n sidaasba oo kale yani inaan ama maqaalka ka hadla ama kuwo kale oo kala duwan oon oon oon ka hadlay waxweye wax- waa inaan bal iftiimiyo waxaa kaloo jira isaguna qoraal cilmi baadhisa oo aan ka qoray eh, Sa- saade cabdi amare oo kale waad wada garanaysaan waxaa ahayd gabayaa eh, maansayahana oo runtii aad loogu xasuusto dagaaladii sokeye markay ka dhaceen somalilan weliba hargeysa markii lakala qaybsamee waxweyaan dee daan daan laysku leynayay En inay saadow aad maxay tahay runtii suugaanteedu caan u ahayd oo dagaalka intii dhex istaagto ay runtii ka dhex qaadi jirtay maansooyinka marka buraanbur caana baa jira oo ladhaahdo haddaba deeqay dagaalkani muxuu ahaa oo maxay daantaasi daantan ku diidan tahay saado oo kale dee marka dib cilmi baadhis fara badan iyo qoraallo badan baa laga sameeyey ilaa waxweyn dad caddaani ka sameeyeen ingiriiska wax soo saarkeeda lagu soo bandhigay saado dadaalkeedu wuxuu keenay waxaa la dhahdaa qayb weyn buu ka ahaa in la heshiiyey oo somalilan dagaalkii sokeeye laga heshiiyey de haddana maanta meel miyaad ku maqasheen gabadh saado la idhaabaa reerihii berigaasa ii heshiisiisay ama qayb ka ahayd in yarun ka ahayd lama sheegin marka een, maqaalkaas cilmi baadhistoo kale waxaan ugu talagalay bal in bal aan ugu hiiliyo gabadha dadaalkeedii oo aan meelo badan laga sheegin marka ha haddaad su-aashaan k- soo koobo runtii aad baan ugu u jeclay inaan eh, dumar badan aan ugu hiiliyo sidoo kalena hablo badanna iska dhex arkaan si ay u arkaan inay dee dumarku laftirkooga saaxadan ay ku leeyihiin ay ay waxaan ku ku leeyihiin dee awood ku leeyihiin oo ay qayb ku leeyihiin iyagana waan ku dhiirigeliyaa runtii dumarkan tababarada siinaya ablahana xoog baan ugu dhiirigeliya inay hal abuurka kusoo biiraan dhinac kastaba ha noqda hal abuurku wuu badan yahay gaar ahaan qoraalka oo isagu aad ay ugu sii yaryihiin miyay jirtaa tala gaaro aad u haysid hablaha doon inay wax qoraan ama qoraalka bilaabaan ha talooyin kolley eh, talo guud haddaan siiyo eh, hablaha jecel inay wax qoraan kolley meelo badanna waan kaga hadlay eh, waxay gaar muhiim ugu tahay inay habluhu wax qoraan eh, xirfadaha markaynu ka hadlayno mustafo eh, xirfadaha rag iyo dumarka haddaynu isbarbardhigno raggaa horta kaga yar badiya oo xirfada markaynu ka hadlayno iminka sawirqaadayaashaasoo kale markaynu ka hadlayno dawaka waxay nala jooga dhowr sawirqaade oo intuba rag yihiin soo maa yacni xirfadda way rag way ka yar bara- barasho og yihiin way kaga dhiiran yihiin hablaha qoraalkuna wuxuu ka mid yahay isaguna waa xirfadaha lagu shaqaystu ka mid yahay xirfadaha wuxuu ka mid yahay lacag idin soo gelin kara shaqo idin siin kara meel idin gaadhsiin kara shaqadaad ku hay, shaqadaad haysataan xataa aad ku wanaagsanaan karto marka runtii waxaan ku dhiirigelinayaa in xataa haddii aydan doonin inaad qorayaal noqotaan laakiin inaad stiil xataa haddaydan doonin inaad qorayaal noqotaan inaad xirfadda qoraalka barataan waayo si kasta way idin caawinaysaa shaqadiina idinka caawinaysaa noloshiina idinka caawinaysaa xirfad ahaan bay idin caawinaysaa Eh, idinkoon haddaan ad- xataa haddaydan dariiqaa inaad hadhow wax soo saarta aanan doonin marka runtii waxaan kula talin lahaa in xirfadaha qoraalka mar haddii xirfadihii kalena lagaga badan yahay xirfadaha kalena cid idinka hor taagan male kamarada ha noqoto wax sawiris ha noqoto laakiin qoraalkuna waa mid ka mid a xirfado wax badan runtii aad ku kororsan kartaan qoraalku dabcan wuxuu leeyahay marxaladna waa marxalad qorisid qoraalka aad samaynisid marxalad talabaadna waa marka daabacaysid ama aad gudbin siciddii ku daabiclay ama tafatirkii Een, maxaad nooga sheegi kartaa proseska uu maro Een, iyo waayo waxaa jira dad badan baa kuwanay waxaan qoraal ban qoraal waxbaan qoraa artikalan qoraa een, sugaan baan qoraa laakiin dadka lama wadaago maxaad tala siin lahayd dadkaasoo kale
horta dadkaasoo kale dad badan oo baqdin ay hayso imika toddobaadkan eh, dhexdiisii tababar baan ka bixinaya xarunta dhaqanka hargeysa oo oo tababarka buug feerka ah Een, dhallinyaradii aan siinayay waxay haayeen ilaa dhowr iyo toban labaatan iyo meelahaasay haayeen su-aashii koobaad aan weydiiyey waxay ahayd b- magaciina bal markaan isbaranaynay wax ma qortaan qof walba markii hore uu- wuxuu- waxay yidhahdeen ma qorno markii dambe inaad u sheekaysan waxaa soo baxay in qaar ka midii ay qoraan laakiin ay hee la gabanayaan oo waxaa jirta baqasho ayaa jirta taas waa waa marxaladda koobaad marxaladda labaad ee, dee dunidu horta aad bay nooga duwan tahay oo waxa weeyaan ma- fiilkan aynu ka hadlaynaa waa fiil dhisan oo waxa weeye meeluu ka bilaabmay meeluu ku dhammaada leh madbacada waxaa jira ee, dee ee, magac iyo maamuus leh waxaa jira ee, jaraa'ido iyo mareego magac iyo maamuus leh kuwaas laftirkooga waxay leeyihiin dad tifaftirayaala marka qofku waxyaabuhu isku qiimeyn kara waxaa ka mid ah inuu halkan ka bilaabo mareeg heblaaye qofka imka maanta mareykan jooga inuu new york times wax ku qoro inuu halkan wax ku qoro in madbacadda penguin waxu daabacdo ama yacni waxyaabahaasu hiigsanaya marka inaga horta ta ku keenaysa qofka khalkhalka waxa weeyaan waa nidaam yacni qoraalku maaha industry ama fiil dowlad intay gacanta ku haysay ay waqti badan gelisay oo ay waxa weeyaan waana meesha ay ka liid aynu ay waxa weeyaan uu ka- uu ka- aynu ka dhaawacannay bay ka mid tahay waayo wuxuu u baahan yahay quwad dowladeed oo oo runtii aad u habaysa marka oo taageerta fiilka gebigiisaba taageerta oo in academy la sameeyo akademiyad la sameeyaa loo baahanya waxa weeyaan madbacado eh, caalamiya la sameeyo tafaftirayaa la sameeyo marka qofkii wuxuu helayaa dariiq toosuu helayaa halkanuu ka bilaabayaa dibita halkaasuu ku dhammaanaya laakiin imika dariiq toosi ma jiro haddana waa caadi hadba sidii loo jabaa loo dhutiyaaba la dhahdaay de way jiraan dad badan oo tafaftirayaal baa jira oo oo kaa caawin kara Een, waanad kala garanaysaan oo qoraalka maanta waa lakala yaqaana qo- dadka qorayaasha wanaagsan kuwaan wanaagsaneyn waxa weeyaan bugaagta fiican kuwaan fiicnayn qoraalka tayadiisa waa lakala garanaya marka inuu qofku dadkaa ku xidhmo uu wax weydiiyo oo talo weydiisto un baan anu kula talin lahaa
Een, iminka waxaan geli lahaa qeybta ee, labaad oo ah ku saabsan dhaqanka Een, maadaama aad hore u taabatay inaad dhaqanka wax ka qortid Een, si guud waa maxay dhaqanku Een, muhiimada inta leeg buu bulshada u leeyahay si guud uga hadal dhaqanka okay waa su-aal fiican waayo eh, waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan "Niw dhaqanka horto dhaqanku muxuu yahay dhaqanku ma ma xeedhiyo fandhaal baa ma hidiyo dhaqanka mar- marka qaar ay qolooyinka hidda akaademi ciyaaraanba Een, dhaqan eriga dhaqan marka la qeexayo waxaa la yidhahdaa waa bulsho meel ku nool waxay wadaagaan marka waxay wadaagayaan maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa afkii bay noqonaysaa hablabiskii bay noqonaysaa habraac bay noqonaysaa waxay noqonaysaa dhaqamada ay bulshadaasi leedahay ee ay caan ku tahay marka waxyaabahaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan dhaqanka bulsho meel deganna waxa weeyaan xidhiidh baa ka dhexeeya iyo dhaqanka oo marna waxa weeyaan dee dhaqankii waa bulshadii baa ku dhaqmaysa marka bulsho la cayimayo laleeyahay imka tusaale bulsho soomaaliya marka la leeyahy dee sababta layskugu raacinayo waxa weeyaan waa waxay wadaagaan oo waxa ay wadaagaan baa laysku raacinaya marka horta guud ahaan dhaqankii waa kaa muxuu muhiim u yahay haddaynu sunaan ka hadal waxa weeyaan caawa dhan runtii waan ka hadli karnaa laakiin waxaan ogahay inaynan ku baraarugsanayn dhaqanka iyo muhiimadiisa waayo haddaynu ku baraarugsannahay dee shicib iyo dowladba wuxuu noqon lahaa meel la maalgashado meel dad badan ka shaqeeyaan oo waxa weeyaan maanta waxaa la leeyahay waxyaabo dee laga shaqeeya waxaan ogahay inay dad badan ay ay ay, ay kusoo ordayaan marka runtii muhiimadiisa waxaa ka mid a haddaan laba qodob u kala saaro eh, dhaqanku number kow wuxuu keenaa isku xidhnaansho bulsho iyo horumar bulsho ayuu keenaa siduu u keenaabaa ba isweydiin mudan wuxuu u keenaa bulshadu markay dhaqan wadaagto hal wax wadaagto hal wax bay wadaagaysaa waxay wadaagayaan af bay wadaagayaan dabeed waxay wadaagayaan is- yacni waxaa jira wax midaynaya marka wax midaynaya markay yeeshaan waxay yeelanayaan waxa loo yaqaano belonging ama lahaanshiyo waxaan yacni waxay dareemayaan inay leeyihiin markay lahaanshiyo dareemaan maxaa ku xigaya inay ilaashadaan baa ku xigaysa oo wixii ay wada lahaayeen ay ilaashadaan dabeeto waxyaabaha uu dhaqanku ka ciyaaro doorka uu ka ciyaaro bulshada waxaa ka mid ah inuu nabad ka dhex dhaliyo nabad inuu ka dhex dhaliyo inay heshiis noqdaan inay midoobaan inay dantooda ka eh, ka taliyaan inay waxa weeyaan horumar ay sameeyaan dhexdooda marka in la baromood gareeyo oo la- dowladuhu ay preserve gareeyaan dhaqanka ay dabeeto xoog bulshada dhexdeeda uga uga hi- dhiirigeliyaan waxay keenaysaa inay bulshada midowdo imka tusaalahaanoo kale waynu garana aad bay soomaalidu u kala qey- qaybsantay si guud siyaasad halkeeda daa laakiin even xataa somaliland markaynu maanta eegayno waxaad arki kartaa kala qaybsanaan baa jirta weliba ay siyaasaddu keentay halka kala qaybsanaanta ay siyaasaddu keentay waxyaabaha lagula dagaalami kara waxaa ka mid a isku xidhnaan dhaqan in la sameeyo waayo waxay nahay bulshada deegaan wada degan isku af baynu isku dhaqan baynu maanta ma kala duwanin Een, haddii taa dowladuhu xooga saari lahayn ama dowladdeen xooga saari lahayn lama heleen dadyo islaynaya oo qori isku sita lama heleen lama heleen dad kala jeeda oo midba meel u jeedo oo midba wax ka fikirayo leeya annaga waxaana noo dan iyo annaga waxaa noo dana dadku waxay yeelan lahayn hal dan iyo hal ujeedo waayo dadka waxbaa mideeya dhaqankuna waa meelaha dadku ku midaysmaan anu waxaan isleeyahay xalalka kolley qofba fiilka uu ku jiro ayuu xalka ka dhex raadiyaa soo ma qolooyinkeena cilmi baadhista waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waxa weyaan cilmi baadhistu waxay- waa xalka keliya soomaalidu u baahan tahay inay maanta horumar gaadho qolooyinka eh, human rightska looyaradina weynala joogaan waxaa laga yaaba inay dhahdaan maye soomaali sida keliya wax ku qabsan kartaa waxa weeyaan in eh, xaqooga loo ilaaliyo aniguna maadaamaan fiilkan ku dhex jiro waxaan leeyahay haddii dowladuhu ka shaqayn lahayn qodobka runtii kala qoqobnaanta iyo dagaalka iyo violenceka iyo iyo maanta waxayna haysta mushkiladahayna haysta siday u dhan yihiin maaha xataa kala badh siday u dhan yihiin waxaa lismi lahayn markaa ta koowaad ee muhiimaduu leeyahay mustafa wata ta labaad oo ah iyaduna aada u muhiima waxa weeyaan muxuu keenaa dhaqanku dhaqanku wuxuu keenaa ama ilaalinta dhaqanku wuxuu keenaa waxaa loo yaqaano economic development wuxuu keenaa in horumar la gaadho ama dhaqaale wadanku yeesho tusaale ahaan kole tusaalayaasha wax lagu fahmaya Een, wadamo badanoo waxaa jira dalxiiska kasoo saara soo maaha eh, lacag fara badan kasoo saara imka marocco oo kale waxaa la dhahdaa six point five g d p googu waxa weeyaan tourism tourismkuwa ma wax kalaa tourismka dadku markay imanayaan waxyaabahay soo booqdaan waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan waa waxyaabo culturala oo la sameeyey cultureku cultural preservationka ama cultural heritageka waxaa loo yaqaanaa saddex buu u qaybsamaa mid waxa weeyaan mid la taaban karo oo waa tangible baa la dhahdaa waxa weeyaan waa waxyaabaha haddii la taaban karo ama ha noqoto buug ha noqoto ama cunto ha noqoto ama wax la arki kara ha noqoto midna waa midaan la taaban karin oo waa dhaqan afeed oo oorala midna waxa weeyaan natural xataa markaa tourismka halkaas usoo hosgelaya natural resource keenna wuxuu noqonayaa wax culture imka somaliland scale oo kale aynu inagu leenahay wuxuu noqonayaa natural buu noqonaya oo ma noqonayo tangiblena wuu noqonaya naturalna wuu noqonaya dalxiiska markaa markay ka sameynayaan dowladuhu lacaga fara badan dee waxa weeyaan waxa weeye dhaqankii wasaaradda dhaqanka halkay soo hostegaysa wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska soo hostegaysa oo dadku markay wadankaa imanayaan dee waxay imanayaan muusiyamyadoodii bay imanayaan waxay eh, dadka dhaqankoogii bay u fiirsanayaan wixii la keydiyey dhaqamadii la keydiyey oo la qorxiyey oo la waxa weeyaan ayaa loo soo bandhigaya dadkii dalxiisayaasha marka lacag fara badan baa wadanka kasoo gala waxa weeyaan unesco ood garanaysaan dee wax kale kama shaqayso unesco waxay u taagantay waa kaydinta dhaqankay u taagantay Een, dhinac kale haddaynu u dhigno kolley waa sidaan sheego caawa o dhan kama bixi karne Eh, waad wada taqaanaan s d g s ka ama united nationka toddobiyo tobanka qodob ee uu yidhi waxa weeyaan waxaa lagu gaari karaa horumar waara dhaqanka laba meelood baa lagaga soo daray waxaa lagaga soo daray qodobka koobiyi tobnaad oo la leeyahay bulsho walba waxay xaq u leedahay inay kaydiso islamarkaana ka faa'iidaysato dhaq- waxyaabaha dhaqankeega iyo waxyaabahay hidow leeday dhinaca kalena waxbarashadana waa lasoo hoosgeliyaa oo waxbarashadana waa qayb ka mid a marka si guud eh, economic development bay keentaa dee inaguna waynu u baahanay maanta yaa inooga baahi badan inaynu dhaqaalo samayno maanta yaa soomaali uga baahi badan inaga somaliland maanta yaa inooga baahi badan inaynu abuurno sector dhaqaale inaga soo gelayo runtii wuxuu noqon lahaa sector dhaqaale fara badan inaga soo gelayo Eh, waxaa kale dhahdaa wadanka colombia imka tusaale ahaan oo kale wuxuu ka sameeyaa ilaa afar boqol oo milyan sanadkii waxyaabaha craftska loo yaqaan ama waxa gacanta lagu sameeyo ayuu afar boqol oo milyan ka sameeyaa wadanka maraykanka oo keliya u dhoofiyo ma aha intuu xataa wadamada kale u dhoofiyo dee inaguna waxaynu leenahay waxa weeyaan dee imise waxbaa gacanta lagu sameeya oo maanta dunida loo iibgeyn kari lahaa marka xaggaa runtii lagama eego waxaan jecelaya in halkaa aad loogu baraarugo waa industry dunida dee millionis intuu dhaafay billionis dhaafay trillion maraya industriga culture preservationku waana mid aynu ka faa'iidaysan karno imka maandhowda waxaa laynoo furay madxafka qaranka wax weeyaan waa waa tallaabo wanaagsan inkastoo la yidhi uu maran yahay weli gudihiisu waxba kuma jiraan haddii qolooyin dowladdii nala joogaan nacaw askar alle aadaan waa sidaan maqlay maan soo arag laakiin waa la sheegay ma dhaba madxafkii waa la furay marka madxafkii aan aada ugu xiisi qabnay in la tago waxaa la sheegay weli weli gudihiisi waxbaba xataa dhiil lama soo dhigin oo waxa weeyaan halkeennan baabay cawsir inoo yaallay cawsir xataa ma dhex yaalo laakiin waan rajaynayaa waayo de kolley waa la booqanayaa kolley kolley waan rajaynayaa in la keeno runtii waa tallaabo wanaagsan oo waxa weeyaan eh, eh, in maanta aynu yeelano madxaf waa mid ka mid a meelaha wa- waxa lagu soo bandhigi karo maanta waxaan kusoo bandhigi karnaa dhaqankii waxyaabo badan baa lagu soo bandhigi karaa waxaa laga samayn karaa dalxiis taa marka laga yimaado de waxaynu leenahayba eh, meelo badan oo naturally aynu maanta iib geyn karno marka industriga waxaan jeclaan lahay ina dhalinyaro fara badan ku baraarugaan muhiim maaha anugu xuman ka qoraa oo waxaan jecel qoraalan inaan ku baraarujiyo laakiin waa industry la barto dhinacyo kala duwan baa laga bartaa museumska gooni baa loo bartaa cultural preservationka gooni baa loo bartaa heritageka gooni baa loo bartaa jaamacadaheenana laguma barto marka waa qayb dhan oo runtii aan aan isleeyahay bulsho ahaanna waa loo baahan yahay wadan ahaanna runtii haddii lagaga shaqaysin lahaa dee xaggaasaaba horumarka horumarka dhinacaasa bay naga soo geli lahaa waad mahadsantahay sorry waa ku Adiga.
dheeraad anoo sii daba socdaa qodobkii aad sheegaysay ahaa in la ilaaliyo dhaqanka waa maxay doorka qoraagu leeyahay ama qofka qoraaga leeyahay inuu ilaaliyo dhaqanka laba ayaan odhan karnaa mustafo mid waxa weeyaan kow qoraalku marka la kaydiyo dhaqankiibu soo hoos gala wuxuu soo hoosgelaya cultural preservationka qayb ka mid ah waayo iminka buugta laga qorayo eh, sooyaalka abwaanadeenna waa adiga arkay aad bay u badan yihin runtii waa- waa tallaabo aad u fiican anigu waan ku farxaa sidai doontaba ta dadka qaar baa dhaliilo laakiin anu marka ladha abwaan hebel baa buug laga qoray ilaahu maa farxaashiyood laysku geeyo ama laba maaso laysku geeyo waayo buugtaasi beri ka maalin waxay noqonayaan history bay noqonayaan taariikh bay noqonayaan sooyaal bay noqonayaan kayd bay noqonayaan waxayna noqonayaan eh, wax eh, meel yaala oo cultural preservation kan maanta dhan ka hadlayni rukun ka mid a ayaaba qoraalka marka mid waa taa oo waxaweyaan kaydkii bay ka qayb qaadanayaan marka waxaa wax laga qoro dee waa la kaydinayaa jiilasha dambaa runtii akhrisanaysa ta labaad wuu ka qayb qaadan karo qoraaga waxaweyaan inuu ku baraarujiyo oo ah inuu inuu tuso in cilmi weliba ee, dhinaca cilmi baadhista oo kale markaynu ka eegeyno ood adigu ku jirto waa meel dhan oo cilmi baadhis runtii laga samayn karo marka marka laga sameeyo ee qorayaasha ama maxay tahay cilmi baadhis yahanadu ay soo bandhigaan waxaa lagu baraarugayaa ee, waxaa lagu baraarugayaa muhiimaduu leeyahy baa lagu baraarugayaa iminka oo kale ee, barnaamijkii u dambeeyad ku jirteene ee, waa tii nasre ay ka qortay riwaayaddii xasan gelin ina waxaa jirtay ka ee, research dhammaystiran bay ka samaysay riwaayaddii een, waxay ahayd ee ahayd musiibada adduunyada iyadaa u macalin riwaayadda waad garanaysaan soo ma Riwa- ee xasan geni uu sameeyey runtii riwaayaddaasi marka la daawanayo qofka dee waxyaabo kaloo ayuu ayaa laga yaabay inuu intii daawatay imka malaha riwaayadaha daawashadootii waaba la joojiyey riwaayaddaas ayay inaan cilmi baadhis ka samaysay cilmi baadhistii ay ka samaysay waxay ka dhex heshay in xasan geni ka sheekeynayo climate changeka waxa loo yaqaan oo maanta taagan in waagaa uu ka warramayuu leeyahay waardadow maan- noloshu sidan maahan si beri cimiladu way isbedeli kartaaye kaydsada sooma yani oo- oo deegaankiina ilaaliya oo cuntada kaydsada oo yacni waxyaa max- saddex rukun bay u kala baxdaa sooma climate changeka anugu meelaha aan aadka ugu fiicnayn bay ku jirta yacni waxa maanta laga hadlaya ma- mitigationka iyo ee dee lasoo jeediye la idhaahdo ha lagu dhaqmo maad rumaysanaysaa inuu xasan geni kun sagaal boqol iyo laba iyo sideetankii ka warramay oo uu lahaa saddexda qodob buu dadka farayay oo uu lahaa saa sameeya saa sameeya marka taasoo kale maxay ku tusinaysaa in doorkii qoraaga ama doorkii cilmi baadhaha inuu soo bandhigo marka mawduucaasoo kale ayay inantaasi daaha ka qaaday qof kale dadyo kaloo kala duwan ayaa jira oo mawaadiic kala duwan ka qoray oo runtii dadku ay ku baraarugeen oo yidhaahdeen allah oo ma sidaasay ahayd marka runtii doorkiisu taana way noqon kartaa iyo takaydka labadaas doorar kaloo fara badan u jira lakiin labadaasaan aan ka xuseeya Aad iyo aad. iminka waxaan usoo gudbinayaa dhinaciina marka waxaan israacsanaa saddex su-aalood Een, magacaaga ku bilow su-aashaadana toosu gal cid iskalifisaa ma jirtaa inuu su-aal weydiiso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munay aad baan ku salaamayaa Een, magacayga waa nasre cali maxamed Een, horta anu waxaan ahay dadkan qoraalka aadka u jecel leh marka een, maalin dhexdaas waxaan ka qoray dhaqanka wax ka qoray anigoo yaro cadhaysanoo een, ka cadhooday een, odayaashan maaragtay intay meelaha soo istaageen ha dhaqankii waa laga tegay marka su-aasheedu waxa weeyaan dhaqanku ma wax intuu een, qof soo yacni ma wax meel ku qoranoo yacni aad maanta hadduu u tux raaci karna waa la odhan karo dhaqankeeni waa saas saas saas oo qodobka iyo qodobka leh mise een, waa wax uu qofba iska abuuran karo oo odhan karo dhaqankeeni baa laga tegay maanta taasi waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaadna waxa weeyaan een, dhaqanku ma- ma- maadaamay dee yacni adduunyadu revolve garoobeyso oy kolba isbedelayso een, ma la odhan- qofku markuu boqol sano kadib dhaqankii jiray maanta haddii qofkii yacni development sameeyo oo kale ama yacni habkii loo noolaa ay isbedesho in la yidhaahdo bulshadii dhaqankii bay ka tagtay taasi ma khalad baa mise waa sax ku socliya okay Een, waxaa jira yacni isbedelo imanaya biniaadanku yacni boqolkii sanaba uu isbedelaa dhaqamadii hore iyo wixii uu haystay uu iska bedelaa marka yacni dadkii markay bulshadii isbedesho ama uu horumar sameeyo ama sidii hore loo noola tusaale ahaan boqol sano ka hor hooyadii guriga joogi jirtay maanta hooyadu way shaqo tagtaa carruurtu way ka shaqo tagtaa Eh, most of the um, yacni familieska hablaha wax bartay oo kale way ka shaqo tegaysaa subaxii oo dhaqankii sida habkii loo noolaa wuu isbedelayaa hablihii tusaale ahaan taladii way soo gelayaa sidii boqol sano ka hor ahayd way isbedelaysaa marka een, ma la odhan karaa bulshadii dhaqankii bay ka guuraysaa markay saas oo kale noqoto mise waxbaa isbedel yacni su-aashaas bal iga jahel saar baan ka odhanaa bismi illaah malak magacayga waa cabdiqani mustafa iyo munaba waan salaamayaa Een, muna waxaan weydiinayaa dhaqankeenii hore ka dhalinyaro ahaan meelo badan buu tarad ku ahaa oo haddaad aragto dhalinyarada xoogoodun baa laga faa'iidaysan jiraye lagama faa'iidaysan jirin ma- maskaxdooda marka sideen isu waafajin karnaa innagoo dhalinyaro ah dhaqankii hore maadaama in badan uu innaga inagu ahaa oo qofku ilaa afartan iyo wixii ka weynunbuu faa'iidada u qabanaya dhaqanku noloshan maanta aynu taagana inagoon ka guurahayn dhaqankeennii hore sidaynu isugu qabadsiin karnaa ee wejigaa horena ka bedelaynaa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وان سلام يا أستاذ منى يا مصطفى ونتبني برنامجك إن waxaan aad uga mahad celinaya horta tiimka fankeena maadaama macalimadii wiikan laba cisho traininka ii gelisa iga daba keeneen oo waxaan fursad u helayaa su-aalo aanan maalinkii een, yacni aanan xasuusnayn oo marka uu tababarku dhammaaday aan isdhahay yaa kaa caawin kara aan mar labaad fursad u helay inaan ja- aan jaanis u helo inaan yacni aan la kulmo in muuna marka in xagga qoraalkan wax kaa weydiinaya waxaa jirta in qofku markuu wax qorayo wax wanaagsan dee wax bulshadiisa yacni manfacle inuu soo qoro marka in marka niminka dhalinyarnay af suuqiga inagu badan oo qofka ay markuu wax qorayo wuxuu in badan dee hadduu sidhaahdo yani wax wanaagsan soo gudbi erey afsuuqiyaa laga yaaba inuu qoraalkii kasoo dhex galo den erey kalo hore oo dee ku yacni ereyada ku jira dhaq- in, eh, dhaqankii hore soomaalida ayuu daydayayaa in badan marka waxaan ku weydiinayaa buugaagta qaamuuska ereybixinta soomaaliga laga qoray aad bay u tiro badan yihiin marka buug in kooban oo fudud oo aad kula talin karto qofka qoraalka qoraya in qoraalka yacni soomaaliga isla qor buug ereybixinta in uu ka helayo laakiin fudud oo aan gogoldhig iyo aaraar iyo waxyaabo fara badan aan lahayn laakiin uu ereyadii iyo waxyaabahaas uu ka helayo mahadsantiin Een, su-aasha u dambaysa haddaan ku horeeyo af suuqdiga runtii ee, waarano kalaaskiina wanagii fasalkii markaynu joognayna ka hadalnay oo nidhi markaad wax qoraysaan een, erey- hadal ha qorina hadal lama qoro baa ladhaa sidaan markaanu hadlayno hadalka lama qoro qoraal baa la qoraa marka had- waxa hadal u eeg iska ilaaliya oo ereyo badan oo ay ka mid tahay kolkaasa waxaasaa markaasuu waxaad u ekaanaysaa sidii ee, ciyaalka ciyaalku markay sheekeynayaan maad aragtay maanta waa iskuulka maxaa kusoo dhacay wuxuu ku- ilmaha yar wuxuu kugu xiijinayaa "Eh, hebel baa soo galo markaasuu halka- haay maxaa xigay marka runtii ereyadaan inigi ka hadalo ereyadaas qofka aad iskaga ilaalinaya m- ka dilaya Ee, ereyada suuqdigaan iska ilaalinaya ereyada caadiya uu iska adeegsan karaa laakiin ereyada xooga u suuqdigaa sidoo kale hadduu isdhaahdo qoraalkaaga macaaneeyo dee ereyo waaweyn isticmaalna taasina iyadana caqabad bay yar noqonaysa waxaa laga yaaba in qofkii fahmi waayo marka waxaan kugula talin lahaa markay noqoto haddaad isleedahay ereyadan raadi ereyo een, een, bal u dhigma runtii waxaa jira dee, een, waxaan leenahay qaamuus laba qaamuus baa ugu caansan qaamuus waxa weeyaan keenadiid ayaa qoray qaamuuska kalena cabdulla cumar mansuur cabdulla cumar mansuur marka labadaa qaamuus aniga laftarkayga waan isticmaalaa een, had- markaan erey doonaya inaan fahmo ama aan ciwaan doonay weliba markaad ciwaanadoo kale aad xoog u isticmaali kartaa u adeegsan kartaa ciwaanadoo kale markaad dooranayso marka ka- labada buug labada qaamus waa tixraac bay ku noqon karaan ta kale buug kaloo naxwaha markay noqotay qaab qoraalka buug nuun la yidhaaba isaguna jira buuggaasna runtii waad waad baadigi goobi kartaa Een, su-aashaas waa su-aasha tii kale haddaynu soo noqono dhaqankii hore iyo dhalinyarada Een, horta miyaynu isku waafaqsanay in dhaqankii hore dhalinyarada uu ku hayay inuu boosta ku hayay wallahi Een, waa run horta eh, dee dhaqankii hore markaynu eegno wax- dhinacyo badan bay noloshu ahayd oo noloshu eh, eh, dee way badnayd ha noqoto nolol maalmeed ha noqoto xagga ay dhalinyaradu ka maqnayd aan waxaan odhan karaa iyo haweenku aan haweenkana ku dare waxay noqonaysaa talada oo kale marka la talinayo ee, waxa weyaan dee geedka la hoos fadhiisanayo runtii dhalinyarada dee looma yeedhi jirin ee, iyaga waxaa loo diri jiruun ee, shaqo kale marka halkaasoo kale way way ka maqnaayeen haweenkuna iyagana hadalkooga badaa goobo kaleo ka maqnaayeen way jirtaa Een, sidee baynu taa u bedeli karnaa meelo kaloo de ay ku jireenna way jirtaa laakiin waxaan odhan lahaa een, dhaqanka kulley cid gaara dee xoorta kuma haysato dad waaweyn berigaana xoorta kuma hay- way ku haysteen laakiin mar walba ma jirto cid xoorta ku haysata haddaad bulshada ka tirsan tahay imka bulshada waynu ka tirsanay soo maa dhalinyar bayna bulshada waynu ka tirsanay cid inaga hor istaagi kartaa ma jirto marka wax kasta oo dhalinyaradu ay xaq u leedahay inay ka qayb qaadato waa inay ka qayb qaadato iyadoon iyagoon odhanayn marka dee berigii hore yar ceeb bay hayd in la yidhaahdo ha isku taagin dee qof weyn waxweyaan hadalkaa kusoo celino qofka weyn ha isku soo taagin laakiin waa meelahay tahay ilaa imika anu aan aaminsanahay inay inaynu ka noqono inaynu aad usoo dhacsanno xaqeenna weliba markay noqoto eh, xukunka iyo talada iyo nabadaynta iyo dadaalada kaleba ee laynaga tago waa inaynu haddii aynan odhan qeybbaan ka noqonaynaa taana maxaa keenaysa inaad tidhahdo inta halkaa soo istaagno qeybbaan ka noqonayaa maaha waa inaad dee dhexinkosalha nabadaynta oo kale haddaad doonaysid inaad qayb ka noqoto waa inaad adiga laftirkaagu la timaado fikira inaad la timaado dadaalo la timaado cid isku keeni karto marka markii lo- dadkii waaweynaa xataa ay ku arkaan adiga iyo dadaalaya adiga laftirkaaga iyo oo dee xaggan firig firig leh xataa waxaa laga yaabaa inay inay inay kus inay dee arkaan waxaad qaban karto marka ma aha meel ay cidi inooga inooga awood weyntay ilaa imikana aan waxaan aaminsanay inay inay bannaan tahay oo dhallinyaradu ay awoodoodun iyagu ay tahay siday uga faa'iidaystaan waana ku dhiirigelinayn xoog looga faa'iidaysto ta kale su-aasha kale labadii su-aalada kale ay inantaasina weydiisay waxaa tiri dhaqamadu way guurguuraan oo dadku way isbedbedelaan maxaa markaa kalifaya soo mahayn ama maxaa soo haray waa run oo horta dad iyagu adduunkaba wayn kala simanahoo waa intaa wuu isbedelaya oo teknolojiyad baa soo dhex gelaysa casriyeyn baa imanaysa haddana maaha dadku haddana ma iloobaan dee halkii ka yimaadeen marka laga reebay innaga oo laga yaabo dad badan inay iloobaan yacni waa sababtii muhiimatay waxaan caawa ka hadlaynay in la kaydiyo waxyaabo badan si aanu qofku isku iloobin waayo hadduu iloobo halkii uu ka yimid qofku hadduu iloobo wuxuu isloobayaa wuxuu garan waayaa qofka uu yahay identitygu wuxuu lumaa markuu qofku isgaran waayo cidda uu yahay hadduu qofka identitygu ka lumana waxa weeyaan dee wax badan uma hagaagayaan markaas aan identitygu u lumin waa sababtay muhiimatay caawa dhan topican ka hadlaynay dadaaladan dowladeed iyo shakhsiyadeed in dhaqankeena la ilaaliyo si isbedeladaa dhacaya mawjadaha inagu furan dee waxa weeyaan intaasu isbedel baa imanaya marka tobankii sanaba waxaa laga yaabaa sidii inaad wax cusub aragto wax ka duwan aragto si waxaa looga baaqsado ama ugu yaraan ay jirto meel loo noqon karo marjac waxa weeyaan waa in ay jiraan dadaaladaas waa inay jiraan qofka sababta muhiimka u tahayna waxa weeyaan iminka dee dowladaha iyo dad- dadka dadyoga dunidu si kastoo isbedela ay ugu soo dhaceen oo waxa weeyaan ilbaxnimooyin kala duwan ay u mareen haddana kamay tegin de intay ka tegeen ciddii ahayn miyay cid kala noqdeen idhahdeen anagu qoladaasaan noqon may noqon marka waa la ilaaliyey dad inay sidaa noqdaan dad baa tacab ku bixiyey waqti ku bixiyey lacag ku bixiyey inaguna taasoo kale aynu u baahanay marka isbedeladu ha isbedelaan way dhici kartaa wax casriyeen baa imanaysa oo shalay haddii miil la joogay maanta magaala la joogaa shalay haddaan waxweyaan technology la isticmaalin maanta waa la isticmaalayaa laakiin ma aha inaynu ka tagno sawraca iyo wixii deenu ahayn saasay muhiimata marka in loo ilaaliyo ta koowaad een, su-aasha koowaad waxay dhaqanku ma wax qof uu go-aamin karaa marka laleeyahy dhaqankii baa laga tegey buu leeyahy dhaqanku runtii hal qo- wax maaha oo la odhan karo dee wixii baa laga tegey laakiin dad- waan dareemi karaa qolooyinka dee imika anigii baa ku biiraya anu malaynaya qolooyinka odhanaya dhaqankii baa laga tegey maandhow waxaan ka baqanaya sida inantaas odayaasha u karaasitiin anigana laygu biiriyo laydhaa dhaqan unbay iyaduna ka sheekeynaysaa maqaal bay kaa qori doonta
marka waa runo waxa weeyaan dhaqankii baa laga tegey waxaa laga yaabaa inay dhalinyaro badan ay dhibsadaan de markii leeyahay waa laga tegey waa runo de wax waxbuu arkaya qofkii imka qofka waayeelkee sidaa leh de wax badan buu arkaya wixii uu soo joogay iyo maanta sidaa uu yahay runtii wax gubayaana way jiraan marka waxa laga tegey la sheegayaa ma aha in labiskaaga isbedelayo inaad telefoon qaadatay waxaad ogaataa wuxuu ka hadlaya gubaya waxaa maaha waxa gubaya inaad af soomaaliga qalqaldaysaa gubaysa waxaa gubaysa inaanad eh, garanayn ciddaa tahay waxaa gubaysa inaad suugaantii ka fogaatay waxaa gubaysa in yacni waxyaabaha dhibaya qofku waa waxa ee maaha sidan aad u nooshay maaha taa ha u arkina waxa weeyaan u arka in aqoontii eh, aad u lahaydeen ciddaad haydeen inay idinka lumayso taas weeyaan taan anigu ka hadlayana waa taa laakiin anu waa idin cadayn doonaa xaggan u jeedo miyay jirta cid kaloo su-aal haysa waan ku salaamayaa muna Een, magacaygu waa asma siciid cali su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan xidhiirka ka dhexeeya ee, sooyaalka iyo suugaanta Em, waayo sooya- sooyaalkeennii hore ama taariikhdeennii hore ama waxeennii hore inagu aan lahayn ma aha wax qoran oo inagu intii mar waqtigii hore ee, wax qoran ama ee, laga qoray sooyaalkeennii hore muu jirin qoraalka xoog buu noogu yaraa maadaama qoraalka xoog noogu yaraa waxaa sooyaalkeennii inoo soo gudbinaysay suugaanta marka xiriirka ka dhexeeya sooyaalka iyo suugaanta suugaanta door intee leeg bay ay ka qaadan kartaa inaan sooyaalkeennii hore ama waxyaabihii hore aan lahaan jirnay aan ogaano bismillaahi raxmaan raxiim Een, waan salaamayaa muuna iyo mustafaba Een, waana uga mahad celinayaa barnaamijka quruxda badan Een, magacaygu axmed khaliif Een, saddex sano ka hor waxaan ka qayb galay kulan een, laga hadlayay madxafka maxaa la dhigi doonaa marka een, runtii inkastoo saamun sheegtay kulankaa laftiisu de rag badan uu u badnaa oo raguun lasoo wada casuumay Een, waxyaabaha aadka loo dul istaagay waxaa ka mid ahayd een, marka lasoo bandhigayo dhaqanka iyo hidaha iyo dhaqanka inta badan een, marka laga tago taariikhda een, maxaa tilmaamaya ee weliba especially xagga dumarka ee dhaqane meesha lagu soo bandhigi karaa de way soo xidhay markiiba markii dharkii iyo subeeciyaddii iyo afartii wax la sheegay Een, deedna halkaas waxaan waxaan iminka igu soo dhacday baldoorka inaad qaadan karto een, waxyaabo badan oo dumarka weliba marka madxafyada la booqdo waxa ku badan dhaqanka inta badan dadku waxay xiiseeyaan dumarkii hore maxay samayn jireen maxay xidhan jireen maxay een, maxaa u gaar ahaa waxyaabahaas oo kale marka bal kuwaasoo kale maxaad een, haddaad deristay maxaa madxaf la dhigi karaa ee een, xaggaas ah baan baan ku weydiin lahaa waad mahadsantihin asalaamu calaykum dhammaantiin waa salaaman tihiin su-aal yar baan idi weydiinayaa kooban marka su-aasha waxa weeyaan eh, horta boqolkiiba boqolin hubnaa dhaqanka in laga tegayo waayo dadkan arkayna waxa weeyaan dee qiiq waa la marayaa ciyaalkii waa qiiq way sugaan u haystaan marka eh, waa wax la hubo boqolkiiba boqolin dhaqanka in laga tegayo marka markas haddii halkan lasoo fadhiisto la idhahdo dhaqankii hore iyo laga hadlo wax laga yaabo dadku inaanay fadhiisan marka wax fiican in laga dhexaysiiyo wax laga dhexaysiiyo labada yacni kana intaasa laga tegay kana intaasa laga tegay laisku soo dhaweeyo labadii dhaqan oo dadkii dee fobia qaadayaan marka lagu dhaha dhaqanka haysta boqolkiiba boqol uu qaldan yahay dee adigu inaad qaldanta ku arkaya marka su-aasha waxay tahay een, dhaqankii waa laga tegayaaye maad ka diyaargarowdaanoo waxbaad ka diyaarisaan mise dhaqankii horunba dadka maalin kasta ku celisaan oo tirahdaan een, dhaqankii dib ha loo qaato aad waa mahadsantahay
aad baan u salaamayaa muna waxaan runtii een, magacaygu waa maxamed maxamuud cabdi barnaamijku runtii aad buu ii taabtay Een, dhaqanku afku wuxuu hoosimanaya dhaqanka marka iminka wax badan oo garanayno waxaa bixiyey magac bixistooda dad inaga horreeyey Een, tobankii sana ugu dambeeyey dadku magaalooyinka u soo guurayeen magaaladii waxaa ugu badan la isticmaalaya waa hoygii iyo iyo dharkii aanu xidhanaynay iyo agabkii waxbarashada iyo waxyaabaha waxaad moodaa marka ay waxaas inooga imaadaan waddamada kale in magacay haysteen un toos dadku ugu isticmaalayaan oo ay saa ku qaadanayso afkiina aad moodo in in uu halkaa ku burburayo miyay jirtaa cid isku xilqaantay in waxaan soo guuraya ee ka imanaya dee dalalka kale magac bixis u samaysa dadku ay isticmaalaan sa sidaa u yimaadunba uu ku magac galaa dadna hadhow uu taariikhda ku gala tusaale oo kale teknolojiyadda amba amba een, dharka oo kale amba een, agabkan guriga yaal oo kale aad baa mahadsantihiin su-aasha u dambaysaan ku bilaabayaa wuxuu yidhi inanku waxaa inagu soo badanaya de wax badan bayna soo gelaya dhar bayna soo gelaya jimis bayna soo gelaya sooma oo jimiska de anaga saasun ku qaadanay jimis nidhi maxaa ka qorshaysan runtii waxay ahayd de in eh, laga qo- laga qo- yacni qorshe loo sameeyo inkasta oo waxyaabaha waxaa la yidhaahdaa dee cusub ee afafka soo gelaya in inagoo keliya inagu koobnayn ee ay afaf badan ay ay nala qabaan oo wax kastoo cusuboo soo kordha sidiisaas oo kale combyuter combyuterkii in la odhanayo haddana way jiraan dadaalaa jira oo waxaa jira imika tusaalahaan oo kale allah u naxariistay cabdiraxmaan faarax guri barwaaqo ee, waxaa jiray buug uu qoray oo u bixiyey halbixinta ereyada combyuterka wuxuu dhammaan af soomaali ka dhigay combyuterka waxa ku jira oo dhan wordka magac buu u bixiyey mouseka magac buu u bixiyey microsoft officeka magac buu u bixiyey waxa weeyaan is- marka la soo dejinayo la minimise garaynayo magac buu u bixiyey marka la delete garaynayo boldka magac buu u bixiyey waxaan xasuustaa erig baan kasii xasuustaa een, itaaliga marka qoraalka inta la highlight gareeyo itaaliga laga dhigayo waa ka sidaa yar baa loo seexinaya soo ma wuxuu u bixiyey hays ayuu bixiyey hays maad garanaysaa hays waxaa la yidhaahdaa een, hasha kuruskeeda mid- markay saa u taaganta marka mid waata saa u yar qaloocanta markay sidaa yaroo kale u seexataa ayaa la yidhaha hashaasi hays bay leedahay marka itaaligoo kale hays buu bixiyey wuxuu yihi qoraalka yacni w- weliba highlight gareeno magacii wa- uu iga maqan yahay markaad highlight garayso hays u samee haddii lagu idhaa de iminka buuggaasoo kale waxay ahayd dee dowladdu maanta inay isagu itaalkiisi horta qodadka qorayaashii dee itaalkoogii bay dhaqaaqayaan itaalkoogina wuxuu yahay inay wixii qoraan laakiin cidda ay tahay inay dee dad badan gaadhsiiso ama ay eh, dhaqan geliso dowladdeeda imka buuggaasoo kale de waxay dowladdu inay ku darto waxbarashada inay ku darto kurkulamka ku darto dadka loo bandhigo iskuullada lagu baranaya kombyutarka loo sheego may samayn wuuna u soo bandhigay kaasoo keliya maahee wuxuu sameeyey xataa een, eh, barnaamijkii muxuu aha mustafo eh, kombyutarka ahaa ee tirinayey een, ereyada iyo waxaa lagu talagalay een, laaxin jire ha laaxin jiruu sameeyey laaxin jirena wuxuu ahaa eh, ha laaxin jirena wuu jiray isaguna waxa weeyaan suugaanta ayaa lagu eegay oo suugaanta ma khalad baa ku jira gabayada weliba dad badan baa lagu soo qaban lahaa oo la- waxa weeyaan dad badan baa imika isticmaala qolooyinka wax qarxay way isticmaalaan qolooyin badan oo abwaanna isku sheegaya marka la eego wuxuu sheegayaa meeshuu ka qaldan yahay inta xarafuu isticmaalay eri hadduu kusoo celceliyo xataa abwaanku wuu sheegayaa barnaamijkaasoo kale uu sameeyey guri barwaaqo wuxuu kale u sameeyey barnaamij eh, tirinaya oo ay qorayaashu ugu talagalay iyo dadka cilmi baarayaasha oo tirinaya in ereyga inta jeerad isticmaashay buu tirinayaa u- kaad ku soo celcelisa waxaa laga yaabaa qoraal intaad qortay adoo isla qoraal heer salaabaad qortay inaad maanta dhan shan iyo konton jeer buu ku odhanaya ayaad isticmaashay maadaama oo kale aad isticmaashay buu ku odhanaya ama iyo ayaad isticmaashay boqol iyo afartan jeer ayuu ku odhanaya dabeete dib aad ugu noqonaysaa war waa maxay meeshan wada iyada aad ka dhigtay marka barnaamijkaana uu sameeyey Eh, runtii kuwaas waxay ka mid ahay yacni dadaalada la sameeyey laakiin ma jiro aan intaan ogahay cid isku xilqaantay in ereyada ama eh, dee magacyaga u bixiso ama ma jirto intaasun baan anu ogahay Eh, su-aasha kale taasna tanun bay la xidhiidhaa sideebaa eh, waxay ahayd eh, waan malinaya su-aashii dhaqankan laga tegayo eh, iyo yacni si- yaa iska xil saaraya ayaan u fahmay oo dadka saan loo sidee la iskugu soo dhoweyn karaa oo dhallinyarada imika iyo yacni taasina mar labadan kusoo noqdee waxa weeyaan dee dadka dad iyaga ka hadla ee yani adigu waxa- waxaad tiri waad ka hadashaan un yani wax intaa ka badan ma samaysaan de horta wixii la samayn lahaaba sidaan sheegay weeyaanoo qof walba de awood iyo taal buu leeyahay adduunyada aan arkaynana de wax walba qofku qayb buu ka yihi barnaamijyada waaweyn ee hirgeleed aragteen dee ma qof keliyaa sameeyey qofku wuu bilaabay uun waxa weeyaan laakiin ama institudio ama maxado ayaa barnaamijka maalgeliyey ama gacan qabtay ama waxaan dowlada ayaa maalgeliyey markaan dowladda caawa dhowr jeer kusoo noqnoqdee eh, waana xaqiiqa meesha taalo runtii waayo haddii dadaaladaasi ay dee meel fog ay gaadhi u gaadhi lahayn waayo cidimay cid runtii may may dadaal yaraysan markay af soomaaliga noqoto maanta qoristiisa iyo wax badan markay noqoto cidimay dadaal yaraysan laakiin halka lasoo gaadhay waa halkii ugu fogeeda la gaadhi karay marka waxa weeyaan taa laftirkeedu waxay waxaa maqan un iyadana dadaaladii dowladeed baa halkaa ka maqan Eh, axmed khaliif wuxuu yidhi kulan baa dhacay madxafka horta miitinkaa layma yeedhin waa kow talaba caloolxumaana haya waa isaga laftirkiisu u yeedhi karay Em, u- kulankan maan joogin Eh, waa talabaad waa run oo way iska kan soo xidhaysaa siday waxyaabo badan ba isku soo xidhaan oo waxa weeyaan inta raggu israadaan dhaqaajiya halka ma oga inay halkay ka dhaqaaqi lahayn ay tahay eh, inay haweenku ka maqan yihiin furduus ba halkaa joogte waxa weeyaan waxa iskaga soo xidhaysa marka dhaqan waa runtii laga hadlayo waxyaabaha aadka looga hadlaya waxaa ka mid a family iyo ehel familiguna dee cidda koobaad ay ku tiirsan yihin waa haween waa qoys qoyska iyadaa lafdhabar u ah xa- xaas afo hooyo dabeete markaa hooyada maxaa hoos imanaya intaasoo waxbaa dee hoos imanaya qoyskiina waa rukun ka mida bulshadii qoys lagama warrami karo maanta haddii gabadhii banaanka loo saaro niman intay qol isku soo xidhaan dee qoys kama warrami karaan mase waaba iyadoo la leeyahay dhar xidhashadii iyo gurigii agabkii yaalla madxafkaa maanta waan ogahay boqolkiiba konton wax ka badan waxaa loo baahan yahay in la dhigo wax ku saabsan marka laga tago taariikhda dhowr waxba horta u qaybsamaan waxyaaba mad- madxafyada la dhigo mid waa taariikhda midna waxaa la taaban karo ee dhaqanka hidaha loo leeyay dhaqanka hidaha waxaa loo leeyay marka la- laga hadlayo kow waxaa laga hadlaya waa bulsho community baynu ka hadlaynaa haddii aynu kala duduwannahay waa la kala qaybin doonaa waxaa la odhan doonaa gobolkaasoo kale gobol gobol baa loo qaybin doonaa haddii kaloo la isku wada qaado leeyahay dadka reer somalilandna kolley waa la kala qayqaybin doonaa waxyaabaha ugu badan ee madaxafyada la dhigo kolley madaxafyada badan waa tagteen waxaa ka mid a qoysasku qoyska guriga xataa even dadyagu guryaha aqal soomaaligeena baa loo baahnaan doonaa in la dhiso aqal soomaaliga wixiisii dhex yaalay oo dhan baa la doonaya in la- in dadka la tuso oo weliba isagiyo samaysan ama ha noqdo dherigii ha noqdo wax weeyaan eh, wixii ku xardhanaa ha noqdo haweenkiibaa i- hoos imanaya dharkiibaa hoos imanaya ubadkiibaa hoos imanaya ubadka sidii loo korinayay baa hoos imanaysa maxaa la isticmaali jiray maxaa la qaadi jiray dee intaasoo dhan haweenubaa maanta ka warrami kara marka taas waa taa Een, marka madxafka m- kulanka dambe u sheeg inaanay dumar la-aanta soconin Een, su-aasha kale haddaynu soo noqonno ee sooyaalka iyo suugaanta maxaa ka dhexeeya runtii taariikh weyn iyo waxaa ka dhexeeya xidhiidh weyn baa ka dhexeeya laakiin inaga markaynu ka hadlayno soomaalidana reer somaliland markaynu ka hadlayno ee, ma lihin ee, maktabado maanta ama librariyo waaweyn oo ay yaalaan ilaa buug la qori jiray kun iyo sideedii boqol maya ma jiraan qorayaal xilligaa dee farba maynaan lahayn iskabadaa wax la qoray marka halkee laga ogaan karaa runtii waxayna bulsho marka laleeyahay bulsho oral society oo nahay, dadka qaar ba u fahma malaha bulsho hadal badan baynu nahay. waxa weeyaan bulsho ayna wax u qornayn baynu nahay weeyaan macnaheedu marka had mar bulshooyinka noocaasa bulshooyin bayn kala midnahay horta keligeen ma nihin Een, mar dhexdaasa anigii mustafa iyo waxaanu qaadanay inkastoo mustafa garwadeenka ayuuna idiin dhuuman ninkani ee, tababar waxaanu qaadanay sida research loogu samayn karo wax orally sida loo samayn karo yacni bulshooyinka oralka ah een wax u qornayn sidee cilmi baadhis loo samayn karaa waayo cilmi baadhis markaynu ka hadlayno kulli maxadka isirino inala joogaaye dee waxaa la eegaa ee, waxaa la akhriyaa waxaa la sameeyaa maxay dibdib baa wixii hore looga qoray waa qayb ka mida waa rukun dhan oo ka mida inagu waxbaa doonaysan wax ka qorto waxbaba markaa wa- xataa markiinu jaamacadaha ka bixinay waxyaabihiina soo xidhxidhay waxaa ka mid ah mawduuc markaad ka qorto waxa laga odhanaya, may mawduuca iska daa waxba lagama qorin marka waxay kooraska waxaan ku dhiganaynay mawduuc aan waxba laga qorin sideed cilmi baadhis uga samayn kartaa hadda waxbaba lagama qorinba waa laga samayn karaa oo waxa weeyaan waxaa la sameeyey technique baa la sameeyey la isticmaali karo iyadoo la isticmaalayo oo waxyaabaha oralka oralkii maxaa ka mid a suugaanti baa soo iskelaysa marka suugaanti baa markaasoo kale la baadhaya halkaasaa taariikhdii laga ogaanaya waxyaabaha kale la samayn karo waxaan dadyowgii noolaa xilligaa inaga taariikhdiina waabay soo koobantay maanta haddaad istiraado ka hadal ee, waxa- mawduuc yaroo haddaad istiraado ka hadal dagaalkii oo kale haddaad istiraado wax ka qor ama saamayntuu lahaa dee dadkii dagaalkii joo- noolaabaabad helaysaaba yacni taariikh sii fog oo maanta dee aad u fog oo aanad helayn maba jirto ama waxaad ku helaysaa suugaan baad ka helaysaa haddii aad hesho dad waayeeloo noolna sideebaa dadkaa waayeelkaa aad uga helaysaa runtii waxa weeyaan dee waxay lahayd habab la raacayo aad ee, runtii dee aan fududayn marka saa laga hadlay waxa laga yaaba inay dadka qaar u qaataan inay kaba fududa laakiin ma fududa waxaba ka fududta buug ku qoraneed hebel hebel baa sidaa yidhi aad odhanayso laakiin mid aad ka tuujinayso qof waayeela aad ka tuujinayso maanso kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo kontonkii la tiriyey way ka hawl badan tahay oo maansooyinkii inaad raadisay ay noqonaysaa marka inaga ahaan sooyaalkeenu waxaaba ugu badan u yaallaa waa suugaantu yaalla waayo suugaanta dagaal beri halkaa ka dhaco laba reerood is haysteen halkeed ka helaysaa macluumaadkiisii waa suugaantii laisku tiriyey ee waxa weeyaan labada dhinac isku tirinayeen waa uu ka dhacay halkaa eh, abaari ka dhacday maxaa lagu ogaan karaa waa suugaantii la tiriyey yacni sooyaalkeena badankeenu wuxuu yaallaa suugaanta intaasaan kusoo gebagabeynaya aad iyo aad ud mahadsan tihiin dhammaantood ku mahadsan tihiin sida fiican uga soo qayb gasheen habeen wanaagsan